somalilan ayaa sheegtay in ay fasaxday guud ahaan goobaha waxbarashada muddo laba bilood ah iyada oo uu ka bilaabmayo fasaxu saddex iyo tobanka bisha abriil warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle fasaxa labada bilood iyo barhka ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan ay sheegtay islamarkaana guddiga heer qaran ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurka covid nneteen ee somalilan ay go'aamiyeen ayaa waxa uu noqonaya mid wakhtigiisii laga soo hormariyey marka la eego jadwalka ku salaysan sida caadiga taxanaha waxbarasho ee sana dugsiyeedka waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan axmed maxamed diiriye torno uu sheegay idaacadda v o eda in fasaxani uu ka bilaabmi doono saddex iyo tobanka bisha afraad ee abril ee fooda inagu soo haysa isagoo geesta kalena tilmaamay in toban maalmood gudahood lagu qaadi doono imtixaanaadka guud ahaanba fasalada labiyo tobnaad ilaa iyo heerka barbaarinta carruurta dugsiyada kejiga loo yaqaano waxaa la qaadayaa tobanka maalmood ee lagu soo aado waa in la qaado imtixaankii maarata kalka labaad ama terabka second terabka ee sana dugsiyeedkanaynu ku jirno markaa markay iskuulladu julay ay bilaabmaan saddexdeeda bilaabmaan berigi hore waxaa lagu noqon jiray ogasta bayaanadeeda markaa julay iyo ogastna waxaa la dhamaystirayaa adiguna silbiski dhammaad bu ahaa laakiin hadday wax ka hadaan silbiskii waa la dhamaystirayaa dabeedna sana dugsiyeedka saasuu ku bilaabaya dhinaca kale wasiirku waxa uu v o u sheegay in aanay wax isbedelaya marka la eego taxanihii waxbarasho ee sana dugsiyeedku aanu jirin balse ay u raaceen sida uu dhigayo xeerka waxbarashada ee somalilan iyadoo fasaxu uu yahay mid wakhtigiisii laga soo hormariyey gabagabadiina wasiirka ayaa ku adkeeyey maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan xarumaha iyo goobaha waxbarasho ee ay dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba inay u hoggaansamaan islamarkaana ku dhammaystiraan ugu dambayn laba iyo tobanka bisha afraad guud ahaanta qaadidda imtixaanaadka si markaasi saddex iyo tobanka bisha afraad loo galo fasaxan la go'aamiyey labiyo tobanka bisha abril wixii ka dambeeyana ay ay fasax noqonayso oo ay tahay go-aan qaran oo uu gaadhay guddiga
fasaxan lasoo hormariyey ayaa sababta ugu weynee keenta ay tahay laba qodob sida wasiirka waxbarashada uu u sheegay idaacadda v o a kuwaasi oo kale ah xaaladda abaaraha ee biyola'aanta u badan oo gobollo badan oo somalilanna goobaha waxbarasho saamaysay in ka badan soddon dugsina ay u xidhmeen kuwo kalena laga baqayo in ay xidhmaan taasi oo waxbarasho la'aan ku keenaysa ardayda goobahaasi ku nool iyo sidoo kale xaaladda labaad oo ah cudurka covid sagaal iyo toban oo isagana sida bahda caafimaadku ay tilmaamayaan heerkii ugu sarreeyey ka maraya marka loo eego labada sannadood ee xanuunkani uu ka jiray gobollada magaalooyinka somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa